إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد aan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa darsigeennii laba boqol afartan iyo lix oo nooga bilaabanaya aayadda konton iyo saddexaad ee min suurati yuunus qaala allaahu tabaaraka wa tacaalaa wayastanbi'uunaka axaqun huu wayastanbi'uunaka waxay kaa warweydiinayaan nabiga suubanow axaqun ma mid suganaa huwa bacfigu qulla nabiga suubanow ii haa wa rabbi rabbigaygaan ku dhaartay ee innahu bacfigu laxaqun waa mid sugan wamaa antum idinna ma tihidiin bimucjisiina alla kuwa caajis geli kara walow goor anna likulli nafsin naf dhammaanteed uu sugnaa lahaa naftaasoo dalamad dulmi samayday maa fil ardi dhulka korkiisa waxa ku sugan laftadad way isku fura laheed bihi maaga oo min cadaabillaahi iskaga fura laheed wa asaruu madaxdii gaaladu waa qarsadeen annadaamata shallayto lamaa ra'aw markay arkeen alcadaaba cadaabka wa qudiya waa la kala xugmiyey baynahum bayna alatbaaci waaru'asaa madaxdii kafarada iyo dadkii raacay bilqisti cadaaladaa lagu kala xugmiyey walxaal ayaa la kala xugmiyey hum dadkii laa yudlamuuna aan la dulminayn wayastanbi'uunaka nabiga subanow waxay kaa warweydiinayaan mushrikiinta axaqun mid xaqahoo sugan miya huwa bacfiga su-aashaasay ku weydiinayaan yastanbi'uunaka wayastakhbiruunaka waxay kaa warsanayaan axaqun xaq miya huwa bacfiga in laysi soo bixinaa marka la dhinto oo jidhku baaba'o oo carro la noqdo ka gadaal in laysi soo bixinaa arrintaasu ma arrin suganaa saasay gaalada ku leeyihiin quldhe nabiga subanow ii haa ii waa bimacnaa nacam haa wa rabbi rabbigaygaan ku dhaartay ee innahu bacfigu laxaqun waa shay sugan oo dhab ah xaafid ibnu kasiir wuxuu yidhi aayaddan aayad la macnaa qur-aanka kuma jirto ilaa laba aayadood ma ahane laba aayadood oo kalaa jira oo aayaddan ku macno ah rabbulcaalamiin rasuulkiisu wuxuu amraa inuu u dhaarto kuwa bacfiga iyo isi soo bixinta inkirsan in laysi soo celinayo qolada inkirsan inuu u dhaarto ugu dhaarto ilaahay inu addoommada soo bixina aayadu waa aayaddan aayadda labaadna suuratu saba aayadda ku jirta way waqaala aladiina kafaruu gaalo waxay yidhaahdeen laa ta'tiina saaca saacadda qiyaamuhu imaan mayso oo laysi soo bixin maa qul waxaad tidhaahdaa balaa waa imaana inaysan imaanayn iska daaya wa rabbi rabbigaygaan ku dhaartay ee laa taatiyannakum waa inin imaanayn aayadda saddexaadna waa aayadda suuratu taqaabun zacama aladiina kafaruu an lan yubcatuu gaalo waxay ku andacoodeen inaan laysi soo bixinayn mar kastoo masalada la sheegayo kafaro warkeeda inay taa la sheega sababtoo ah waxa weeyaan qofka bacfiga inkira ama ku shakiya in laysi soo bixinaa waa gaal gaalada ka mid ah waa gaal gaalada ka mida qofku hadduu ku shakiyo ama taradud uu ka galo in marka la dhinto laysi soo bixinaa markaasuu ilaa yidhi zacama aladiina kafaruu gaalo waxay ku andacoodeen allan yubcatu inaan laysi soo baxayn markaasaa ilaah nabigiisa amray qul dheh balaa inaan laysi soo baxayn iska daaya waa laysi soo bixinaa wa rabbi rabbigaygaan ku dhaartay ee la tubcatunna waa laydin soo bixin oo laydin soo bixin oo laydin soo bixin uma la tunabba'unna kadibna waxaa laydinkaga warramin bimaa camiltum wixii aad samaydeen wadaalika cala allahi yasiir dad dhinta in alla soo bixiyo waxay sameeyeen u sheegaana ilaahay waa ku fuuda ee arrin ku culus ma hadday idinka ila weynta saddexdaas aayadooda isku dhacmaan oo mid walba rabbi amray nabiga inuu ugu dhaarto gaalada bacfiga inkirsan in la soo bixina wamaa antum idinka ma tidiin gaalo bimucjisiina ay bimucjisiina laa kuwa ilaahay cajis geli kara cajis waxaa laga sheegaya inaad keli weydo ilaahi weynaa hadduu doono inuu adduunka idinku ciqaabo ama uu doono inuu caaqilo idin soo bixiyo kama faka kartaan oo arrintaas inta ka fakataan ilaahay ka caajisi maa ee waynu soo bixinaa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walow anna likulli nafsin naf dhammaanteed hadday u sugnaa laheed naftaasoo dalama dulmi samayday ey kafara wa ashraka naf kasta oo ilaahay ku kufriday oo ilaahay u shariig yeeshay hadday lahaa laheed oo milki laheed maa shay fil ardi dhulka korkiisa ku sugan waxa adduunka dhaqaala yaalla hadday haysa laheed aaqiro laftaddad bihi shaygaas waa isku fura laheed ma lax jeclaysateen isma dhahdeen qayb la harmaalkan adduunka waxa maal yaalla idaylkiis haddii nafta shirkiga ama kufriga ku dhacday la sii lahaa maalinka qiyaamaha dhammaan waa ay bixi laheed si ay cadaabka uga badbaado ma lax jeclaysateen ismana dhahdeen naftu maalkan qayb laha ee dhammaan way bixi laheed laakiin lagama yeeleen lagamana aqbaleen ilaah wuxuu idhi subxaana wa asaruu waa siraysteen annadaamata shanlaytay siraysteen yaa waayo waxaa siraysanaa maxayse ka shanlaayeen ibnu jariir udabari wuxuu yidhi wa akfat ru'asaauhu wa akfat ru'asaau haaulaa'i almushrikiin mushrikiinta oo ilaah u shariig yeelay kuwoodii madaxda ahaa wey waxa wax siraysana yay ka siraysanayaan min wudacaa'ihim wa safalatihim atbaacdoodii kuwii gaalada nacasinta hooso shacabka ahaa oo adduunka ay hogaami jireen oo inta qaraarka habeenkii makriga loo soo sameeyo maalinkii qaraarka loo sheegi jiray sidaasaa la yeelo saasaa go-aan ku soo baxay go-aankaasa la fuliyo ayaguna fuli jiray ayagoon ka fiirsan maxaa ilahay agtiisa kaala kulmi doona haddaad fulido shacabkii nuucaas ahaa ee qaraarka habeenka inta la soo gaaro maalinkii loo cilaami jiray iyaguna iska fuli jiro atbaacda ahaa kuwiiyay ka qarsanayaan in balaaya dhacday oo lagu qasaaray arrinta markaasay hoos u cabaabayaan korna muujin maayaan in la qasaaray haddee bacdiga aaqira la joogaa fiiri sida weli laysku qaldaay ayadoo aaqiro la joogo midka qunkaa atbaacdaha weli waa laga qarsanaa sirta sida adduunka looga qasan jiray adduunka awal taabicu iska ah wax alla wixii sharaho la rabaa inta go-aan lagu gaaro habeenkii aa la yidhahdaa go-aan weeye ha la fuliyo kaasuu iska fuli jira soo ma jeedin aaqiro markii la tago oo la arko in arrintii lagu jabo lagu qasaaray ay weli qasanaya oy leeyihin wallahi waa lagu jaba laakiin kuwii xunkaahayoon awalba adduunka iska kaana daba joogayayna maqale waxay ka shanlaayayaanna waa maxee calaa tarki liimaan iimaanka ay ka tageen shalay adduun markii la joogay talada fiican waxayd alla la rumeeyo qur-aanka la rumeeyo nabiga la rumeeyo ilaahay la addeeco diinka alle lagu socdo laga haro kufriga iyo balaalka saas ahay sidii ficneen lama yeelin way ka shanlaayeen laakiin wuxuu yidhi imaamu alqurdubi aljaamic laxkaam alqur'aanka intay wax qarqarsanayaan waa inta maxsharkay meelaha la joogee markay naarta inta galaan ku holcaan oo u dhammaatay waxba ma qari karaan markaasay qayladhaamayn afka labadiis taagaan iyaduna qaaluu rabbanaa qalabat calaynaa shiqwatunaa wa kunnaa qowman daaliina markaasay leeyihin marka naartu cunto ma qari karaan markaas waa qayladhaaminayaan waa cabaadaya markaas waa taahaya laakiin intaan lagu tuurin oo goobaha maxsharka iyo la joogo ayay hoos ka booyayaan oo ka shanlaayayaan ayagoo iska qarinaya qoladii atbaacda aheed oo raacsaneed oo taageerayaalka ahe ee baatilka taageerayaalka u aheed qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa saruu waa ay qarsadeen madaxdii gaalada annadaamata shanlayto iyo qoomamo oo ay ka shanlaayayaan calaa tarki liimaan goormay qarsadeen lamaa ra'aw markay arkeen alcadaaba cadaabkii markay arkeen oo wixii ay ka shaqay jireen in cadaab lagu gelaya markay arkeen ilaah wuxuu ihi subxaana wa qudiya waa la kala xugmiyey baynahum bayna atbaaci waru'asaa dadkii madaxda ahaa iyo taageerayaalkoodii raacsanaa waa la kala xugmiyey waxaana lagu kala xugmiyey bilqisti cadaalad oo waxa weeyaan likulli dicfun alaley qolada madaxdaana labalaabay cadaabka u leeyihiin sababtoo ah sharta ayagaa soo unkay ayagaa curiyey ayagaa bilaabay dadkuna waa ku raaceen laba cadaabay leeyihiin qoladan atbaacdaana laba cadaabay leeyihiin ayagu waa caasiyeenoo dembiyay sameeyeen madaxdaanna haddana iyagu u sacbin sharta ma aysan samayn karin ee ayagaa u sacbiyey qaala likullin minkum dicfun qolo walba labanlaab cadaabay leedaha lagu leeyahy labanlaab wal xaal ayaa la kala xugmiyu ilaaha yidhi hum addoommadii laa yudlamuuna aan la dulmayn oo qofka dembi uusan shaqaysan loogu dari maa xasano uu shaqaystayna laga jari maa laga jari maa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi alaa baraaruga inna lilaah allah keligiis waxaa u sugnaaday maa shay fi samaawaati ciraryaalka ku sugan wal ardi dhulka waxa ku sugan alaa baraaruga inna wacdallaah ilaahay ballanqaadkiisa bilbacfi waljazaa ilaah uu ballan qaada in laysi soo bixina lays abaal marinaa ilaahay ballanqaadkiisu xaqun waa mid sugan walaakina aktarahum dadka inta ugu badanu laa yaclamuuna ma oga huwa ilaaha xaqa ah yuxyii asagaa addoommada nooleeya wa yumiitu asagaa dila weyleey xaggiisaana turjacuuna laydiin soo celinaa allah subxaana wa tacaala labadan aayadoodna wuxuu noogu sheegi inuu keligiis iska leeyaho milkiyey waxa samaawaadka ku sugan iyo waxa dhulka ku sugan in ilaahi weynaa subxana wa tacaala keligiis uu milkiyey alaa baraaruga inna lilaah ilaahay keligiisuu sugnaaday maa shay fi samaawaati ciraryaalka ku sugan wal ardi dhulka waxa ku sugan mulkan wa khalqan wa cabiidan asagaa keligiis iskale xagga mulkiga asagaa keligiis abuuray asagay keligiis addoomma u yihiinoo maamusha wuxuu kaloo rabbulcaalamiin noo sheegin waxa alla ballanqaadaa waa xaqiiqo dhacayda wax ka baaqanayana male ha ahaado in laysu soo bixinaa ha ahaato marka laysu soo bixiya in la xisaabtamaa ha ahaato cadaabka adduunka dadka ilaah caasiyey ilaahay weyna uu ku ciqaabo dhammaan ilaahay ballanqaadkiisu waa xaq alaa baraaruga tanabbahu baraaruga inna wacdallah ilaahay ballanqaadkiisa oo ballanqaaday bilbacfi waaljazaa wa cadaabi addunyaa ilaahay weyna ballanqaadka uu ballanqaaday in addoommada la soo bixinaa in la abaal marinaa qolada gaalowday ee xaqa la dagaalantay in adduunka la halaagaa dhammaan ballanqaadkaas ilaahay xaqun waa mid sugan walaakina aktarahum dadka inta ugu badanu laa yaclamuuna ma oga inuu xaq yahay ee hadday ogaa lahaayeen ilaahay bay ka baqi lahaayeenoo sharta iyo xumaantay ka joogi lahaayeen huwa ilaaha xaqa ah yuxyii addoommada asagaa nooleeya oo wax jira ka dhiga iyagoon wax jira ahayn wa yumiitu asagaa dilo nafta ka qaada weyleey xaggiisaana turjacuuna laydiin soo jamcinaa oo asagaa laydin horgeyraa idin xisaabinaa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi yaa ayuhannaasu dadow qad jaa'adkum waxaa idin timid mawcidatun waano min rabbikum xagga rabbigiina idinkaga timid wa shifaa'un dawaa idin timid limaa shay dawo u ah fi suduuri laabaha ku sugan wa hudan hanuun ayaa idin yimid wa raxmatun naxariisaa iniin timid lilmu'miniina mu'miniinta hanuun iyo naxariis u ah qulle nabiga subanaa bifadlillaah ilaahay fadligiisaasoo islaamnimada ah wa biraxmatihi ilaahay naxariistiisa oo qur'aanka ah fa bidaalika fadligaas iyo raxmaddaas falyafraxuu ha ku farxeen dadka huwa kaasoo khayrun ka khayr badan mimaa yajmacuuna waxay aruurinayaanu adduunyada ah allah subxaana wa tacaala wuxuu aayaadkan ugu abaal sheeganaa khalqigiisa wuxuuna ugu abaal sheeganaa nimcada ugu weyn oo uu siiyey oo ah inuu qur'aan soo dejiyey rasuul kariimana la soo diray taasoo adduunyada iyo aakhirada raxmadda ilaahay bixiyey asal u ah raxmadda ugu weyn ee ilaahay addoommada siiyo waa rasuulka uu soo diray waa kitaabka uu soo dejiyey oo qofkii raacaa adduunkana ku cisoobo aakhirana jannada ilaahay ku tago ilaah wuxuu idhi subxaana yaa ayuhannaas tago qad jaa'adkum waxaa idin timid mawcidatu waana idin timid min rabbikum xagga rabbigiinay idinkaga timid tacalluji ama ka sife mawcidadaasoo min rabbikum xagga rabbidin ka ahaatay waa kitaabka alla soo dejiyey waa rasuulka alla soo diray waa waano xumaanta ayay layskaga waaniyaa oo looga reebtoonaadaa qur-aanka wanaaggu amraa ilaah wuxuu ihi subxaana wa shifaau daw waa idin timid caafimaad limaa shay caafimaad u ah fi suduuri laabaha ku sugan waxa laabaha ku jira ee min alkufri washirki waannifaaqi washaki washahwa wax alla waxa cudur qalbiga gala wax dawo u ah oon cid kaloo dawayn kartaa jirin dhaqtar kaloo loo geeyaana uusan jirin wax alla waxa quluubta cudur ku dhaca dawo wax u ahaa ilaahay inisiiya waa qur-aanka qur-aanku qofku markuu dhegaysto oo ku tadabburo shirkiga markaasuu quluubta ka cirib go'a qur-aanka qofku markuu dhegaysto oo ku tadabburo macnihiisa fiirfiiriyo nifaaqa iyo munaafiqnimada markaasuu dareema markaasuu ka dawoobaa qofka qur-aanka markuu dhegaysto oo ku tadabburo oo macnihiisa fiiriyo markaasaa shakigii ka baxa oo quluubtu nuurta qofku markuu qur-aanka dhegaysto ee macnihiisa aad u fiirfiiriyo markaasaa shahawaadkii iyo adduunyo jacaylkii madaxnimo jacaylkii maaljacaylkii dhalanteedka markaasuu ka haraa oo xaqaa'iqda iyo masaalixdiisa fahmaan qur-aanku waa dawo qofka dhagaystuu dawo u yahay rumaysanna inuu hadal alle yahay marka cudur kaste quluubta ku dhaca baa rabto inuu kaa dawoobo qur-aankaa la dhagaystaa qofka aad jeceshahay inuu cudurku ka baxana qur-aankaa la dhegaysiiyaa oo waa inuu qur-aanka tafsiirkiisa macnihiisa dhagaystaa markaasaa cudurrada dilaaga ah ee quluubta daashada ka baxan qofka haddii ilaahay qayb ugu talagalay ilaa wuxuu ihi subxaana waa hudan hanuuna ini yimid qur-aankan waa hanuun dadka wuxuu ku hanuuninaa dariiqa mustaqiimkaa ee adduunka lagu cisoobo aakhirana jannada lagu galo waxau ku hanuuninayaa raalli ahaanshaha ilaahay wa raxmatun waa naxariis lilmu'miniina mu'miniinta loo naxariisto dadka qur-aankan rumeeyee raaca rabbiyaa u naxariista raxmadda allah lagu gaaraa midda adduunya midda aakhirada qul leh haddaba nabiga suubanow bifadlillaah ilaahay fadligiisa maxaa loola jeedaa ibnu jariiru dabari wuxuu ihi wahuwa alislaam wuxuuna ka soo naqliyey ibnu jariiru dabari oo uu ka wariyey bisanadihi cabdullaahi bni cabbaas qataada iyo qayrkood fadliga ilaahay waxaa loola jeedaa waa islaamnimada qul waxaa tira nabiga suubano bifadlillaah ilaahay fadligiisa oo islaamnimada ah wa biraxmati naxariistiisa oo qur-aanka ah raxmaddana waa qur-aanka raxmaddana waa qur-aanka labadaas fabidaalika labadooda ku ishaar bimacna almadkuur fabidaalika labadaas waa fadliga ilaahay iyo raxmadda ilaahay falyafraxu dadku ha ku farxeen waxaasa wax lagu farxale ilaahay inuu muslim kaa dhigay inaad qur-aanka rumaysan tahay inaad qur-aanka raacaydo haddaad qiimo wax qiimalaho ilaahay ku siiyo nimcaa ku farxaydo taas ku farx taas waa inaad ku faraxda qofka islaamnimadu waa inay la weynta fiiri qof ilaahay muslim ka dhigay oo muslimnimadu aysan wax weyn la ahayn wax weynba uma arkaba inaysan wax weyn la ahayn waxaa ku dareemaya hal daqiiqa qalbigiisa kusoo dhici mayda nimcadaas oo ilahay uga shukrima alla wadaa muslim iga dhigay kuma soo dhicima inuu ka shukriyoba maxaa yaele nimco weyn maba uu yaqaan qofkaas waa hoogi waa qasaa waa qasaa qof qur-aanka rumaysan ee ilaahay qur-aanka wax ka baray wuxuu raba ha ahaada jus xisib suuradba allah ka dhigay qof qur-aanka rumaysan faatixadaba allah ka dhigay ey ka yaqaana nasiib ee raxmadu weyn iyo fadli weyn ilaahay inuu u galladaystay aan dareemayn ilaahay weynaa waa ku kufriye nimcadiisa waa ka kufriye waa inay nimcadan islaamka iyo qur-aanku kula yahay wax weyn weyn dadaan haysan gaalnimo ku sugan ku dhimanaya naarta ku dhuxuloobaya waxa loo hoogayaana waa qur-aankaas qof aan haysan hoog waa lagu huba iyo khasaaro mana dhici karto inuu badbaado islaamnimo iyo qur-aan qofaan haysan laakiin qof qur-aan iyo islaamnimo haysta waa xaqiiqo inuu wanaag iyo sharaf ku dambaynayo xaqiiqo wey biyo kama dhibcaan idan waa inay kula weynaataa towxiidku waa inuu kula weyn yahay ilaahi weynaa subxaana wa tacaala kaa dhigay qof muwaxida keligiis caabudaya dadaa dhagxaanta caabudaya dadaa timaha caabudaya dadaa sac daba jooga u sujuudaya oo caabudaya lo-da qaara qubuuro dhinta ag fadhiya oo dhididku uga dhammaadaya dhacaanka ilaahay baynaa muwaxid kaa dhigay keligiis inuu caabudo baahiyar marka kugu timaadda allow ayaad leedahay meel kale carabkaa ku laleemama taas waa inay kula weynaata saacad kastaba ay kugu soo dhacdaa waa inaad ilahi uga shukida ilaahay weynaa fadligiis wey maaha waxaad aduu iska leedahay ilaaha kaa dhigay muwaxid isaga ku xiran ee baahidiisa alla u sheegta aan sharci kale sharci u oqoonin sharcigiisa kaliya ku qanacsan allaha kaa dhigay waa inaad kula weyn nimcadu ku sii oo markay kugu soo dhacdobaad ilaahay weyne qalbigaagu u dhalaala oo tidhahda alla wadaa i siiye abaa ku mahadsan alla u waafaji shukrigeed nimcadan waa inaad dareenta laakiin haddaysan nimcada kula ahayn yaa inaysan nimco kula ahaynna calaamado waaweyn dad waaweynaan tusayna fiiri yaa dad waaweyn gaalka asagoo saliimiya uu la fadhiisana asaguna gaalaa soo socda kula kulma hadduu maqlo waxa weeyaan gaalku xiira shaarubku taaga waxa weyaan dhexduu dhuujina gaalu isku ekaysina wuxuu ka calan ama nimcada ilahi iyo fadligi gaalkuna asagoo saliim lagu imaana dhihi maayo muslimaad la kulmaydaahe bahalkan bal iska furo tuur xataa dhihma maxaa yaele isagu waa la weyn saliibkaanaaba la weyn oo qiimo lale muxuu u qarsaan soo ma jeedin habarta kaafiradda ah dhihi maydo qof muslim nin muslimaad la fadhiisaydaahe bal xijaaboo qarsoon ceebtaa may ma dhacayo ayadoo sideeda u qaawanay soo istaagay asaguna gaalaa soo socda markii la yidhi shaarubka taag oo garka xiira oo dhexda dhuujiye oo wax kastoo calaamad islaama iska dhacay si aan muslim loogu maray soo ma jeedin si aan muslim loogu maray mana ahan haddeen iyo labo yaa waa wakti hore dulligaas war kusoo bilowda nin hore oo wakti hore ah fiiri oo madaxda muslimiinta ka mid ahaa jiray ayaa nin gaalhu u yimi ya waa nin madax ninkii culummada muslimiinta ugu weynaaya kan muslimka inta soo xirayuu madaxtooyada ku xir markaasuu halkaas ku xidhan saasuu ku tukana qur-aan gaalkiiya wuxuu wuxuu yahay mid halkaa ka qayliyaa wuxuu yidhi waa culummada muslimiinta ninka ugu weyn anaa meesha ku xir culummada muslimiin diin islaam maanta culummada sheegay ninka ugu oqon badan wey intaana nabay meeshaanaan ku xiran ku cabiidinayo wuxuu yidhi annaga hadduu diinteeda haysa lahaa oo ninka ugu sarreeya uu ahaa lahaa cagahan ka dhaqi lahaayo cagahan u mayn lahaa kabahan u qaadi laha inuu saasaan ahayn madaxdan kuwa baadariyaalka noocaasan ula dhaqmahoy aduu dad sidan ula dhaqan qalkuu iska lalaadiyo iska marka waxay tahay qofkaas islaamnimo miyaa la weyn fiir qofka shacaa'irta islaamka siibaya ka cararaya ma islaamnimaa la weyn lama weyn ee waxaan qiima lahayn la tahi waxaa la weyn gaalnimada waxaa la weyn doolarka waxaa la weyn madaxda wuxuu is leeyahay waxaas nimcadah weyn aad gaarti waxaana wax liitay leeyihin waa kan ka qubaysanay ya ee qofku hadduu rumaysan yahay shayguna qiime la leeyahay kama caro kama carooshe ilaa wuxuu yidhi subxaana fabidaalika fadligaas iyo raxmaddaas falyafraxuu ha ku farxeen huwa fadligaas iyo raxmaddaas khayrun ka khayr badan mimaa yajmacuun waxay aruuraayeen oo maalka mimaa yajmacuun waxa adduunyada birbirkeeda ah ee dhaqaalaha ah ee ay jamcinayaan wallaahi kanaa ka khayr badan islaamnimada iyadoo qalbigaaga ku jirta aa qabriga lagula dhiga haddaad ku sugneen maalinkaasa ciso iyo sharafta kuu bilaabatood ku waarayda soo ma jeedin laakiin maalkaad aad or ururiday meel cidlahaad uga tegayda xisaabtiisa unbaa xagga kugu sugayda marka taas qofku waa inuu ku farxaa quuday nabiga subana waxa weeyaan qur-aanka qofka muslimka ee fasiraya ama deliishanaa waa inuu ilaahay uga baqaa waa inuu ogaada qur-aanku inuu hadalka allaye qofka qur-aanka macnihiisa dhiga meelaan alla dhigin oo nabigu dhigin sala allahu calayh wasalam macnihii a'immada cilmigu ay ku fasireen a'immadii tafsiirka ee saxaabada taabiciyaalka atbaacu taabiciin salafu saalix iyo qalafkii dariiqa maray qofka ku fasiraya waa inuu ogaadaa ilaahay hortiisaa lagu weydiinaa wuxuu ku jawaabi lahaa inuu diyaarsan waa arrin la yaaba dadaa aayaddaa waxay u daliishadeen mawliidka waxay leeyihiin cibaado mawliid la yidhahdo cibaadada mawliidka la yidhaahdo cibaadadaas aayaddaana u daliilay yidhahdeen qul bifadli illaah wa biraxmati qul bifadli illaah waxay tahay cibaado horta mawliid la yidhahda diinka alla soo dejiyey ka mid maahan oo nebi maxamed loo soo dhiibay sala allahu calay wasalam waxaa laysla ogolya qolada dhigayda iyo qolada diidayda cibaado mawliid la yidhaha nabigu inuusan samayn jirin sala allahu calay wasalam uusan maqal weligiis xataa saxaabadii nebi maxamed ardadii nebi maxamedna weligood ma maqal cibaado mawliid la yidhaha weligood ma aysan maqal taabiciyaalka ardadii saxaabaduna weligood ma maqal cibaado mawliid la yidhaha atbaacu taabiciinna weligood ma aysan maqal afartii imaam imaamu abu xaniifa imaamu maalik imaamu shaafici axmed bnu xambal afarta madhabooda ugu caansan madaahibta muslimiinta weligood nin ka midu ma maqal cibaado mawlid leeda weligiis ma maqal iska da inuu sameeye magacaas cibaadada mawlid leeda ama xafladda mawliidka weligiis ma uusan maqal soo ma jeed qarnigii afraad waxaa bilaabay nimankii cubaydiyiinta lagi jiro faadimiyiinta isku magacaabi jiray ifkan wa buhtaana nimankaasaa bilaabay nimankaasaa bilaabay sida miqriisi uu waxa weeyaan khuda ku caddaynaya sowma jeedin waa arrin sariixo ah idan inaad aayaddii qur'aan ku dhejido macnaha nuucaas waa yandar middeeda kale mawliidka qolada dhigta ee xafladdaa samayda waxay kutubahooda ku qarnideen waa bidco waana bidca xasan culimmada diidaana waxay kutubahooda ku qarnideen waa bidco waana bidca sayidia hal maada marka waa laysla ogolye inuu bidcay yahay mawliidka xafladda la yidhahdo oo aan nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam diinkii ilaahay u soo dhiibay uusan ka mid ahayn ee cibaado gadaal laga bilaabay ay tahay waa laysla ogoliye qolada dhigta iyo qolada diidaydaba waa laysla ogoliye laakiin khilaafku meeshu ka jira waa halkee culummada diidayda waxay leeyihiin waa bidca wa kullu bidca dalaala kuwa dhigayaana waxay leeyihiin waa bidca wa fi lbidaci xasana bidco waa yahay laakiin bacdu lbidac xasana bidcooyinka gobola xasana meeshaasaa khilaafku ka jira idan bidco ma sharaa mase waa fadli ilaahi taasaa marka isweydiinaya sababtaa shay marka la ysku khilaafo ilaah wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuul in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir shay haddaad isku qabataan u celiya kitaabka alle iyo sunnada nabi maxamed ilaahay iyo qiyaama haddaad rumaysantii soo ma jeedi aan kitaabka u celinne bidco mashara mase waa fadli ilaah xadiiska saxiixi muslimka min xadiidi jaabir khudbo kastoo jumca maahan hal maalin maahan laba maalmood maahan toban maalmood maahan soddon maalmood khudbo kasta oo jumcaahu nabi maxamed aqrina sala allahu calay wasalam ama uu dadka la hadla kelimadu jeedinaya wuxuu ku soo darayey waxa weeyaan wa iyaakum wa muxdathaati lumuur faina kula muxdaatin bidca wa kula bidcatin dalaal wuxuu nabi maxamed ku soo darayey wa shara alumuuri muxdaaatuha arrimahoo dhan waxaa u shar badan waxyaalaha gadaal diinta looga soo daray oon awal ka mid ahaa jiri wa shara alumuuri muxdathaatuha arrimaha oo dhan isku dar waxaa u shar badan waxa diinta gadaal looga soo daray oo aan awal ka mid ahaa jirin nabi maxamed sala allahu calay wasalam jumcada dhaweedaad u sheegtay kadaa ma dhaha jumco kasta waa ku soo celina sababtoo ah waa sharta ugu weyn ee ummadaha baabi'ida yahuud dad muslimiinba ay ahaayeen kitaab alla soo dejiyayay haysteen nabi alla soo dirana waa raacsanaayeen haddana waa gaalo markay gaaloobayeena kitaabkaan tuurna maahan waxay ku gaaloobeen ee bidco iyo dalaala inta ku daraana ku dareen ku dareen ayay bidcadii waxay gaadhsiday gaalnimo ayagoo diinkii sheegayay kafara noqdeen dhammaantood waa gaalo diinna waa sheeganayaan waana bidco waxaa halkaas gaadhsiiye kirishtaanka masiixiyiinta kitaab alla soo dejiyay sheeganayaan nabi alla soo dirana waa sheeganayaan waana gaalo waxa halkaas gaadhsiina waa bidco diinihii alla soo dejiyo dhan waxay dadku la baabi'i jireen la inxiraafi jireen bidcadaasa ugu badneed walidaasaa daraaddeeda ayaa nebi maxamed sala allahu calay wasalam asagoo jumcadii hore shugutan ku celina haddana maanta hadduu dadka la hadlaa jumca iyadoon ahayn waa ku celina wa shara alumuuri muxdaaatuha arrimaha waxa u shar badan waa waxa gadaal looga soo diray idan binasi lkitaab wa sunna waxa weeyaan bidcadu waa shar ee qayr maaha fadli ilaahayna maaha mawliidkaasaana ka mid ah sharta dalaalka ah oo aan diinka alle ka mid ahayn khayrna aan ahayn fadlina aan ahayn ee ah bidco iyo dalaal bidca iyo dalaal qof kasta oo ilaahi weyna ka baqa waa fahmi kara diinta hadduu daacadiya xataa hadduu caamin qofka caamiga ah xataa hadduu daacadiya diinta waa fahmi karaa hadda ka hor nin odayaha ii sheekeeyey oo sheeg dowladdii shuuciga ahayd ee dalkan ka telinayda koob iyo labaatanka sano wakhtigay joogtay waa shuuciyaddii dowladda haddee calaamad sunnada aad ula dagaalami jirta saasaa lagu yiri allay soo dacweeyo nin ay dacweeyey dowladda shuuciyadda ugu dacweynay oo jir ilaahay weynaaba jiritaankiisa la dagaalamay wuxuu yidhi ninkan salliga nabigu diiday salliga nabiga uu diiday war salli nabi ma diiday markaas wuxuu yidhi maalinkii dambe adugu dacwadii waa ka soo baxnay koox saraakiil oo meel ku qayilaydoon qaraaban nahay isagana qaraabaan nahay midkaan i dacweynaayo le waa bidcoole ninku aan meel iskugu nimid markaasay waxaan idhi niyo ninkaas waxa weeye dilkaygu ka shaqeeyey marka haddaan ka gardaranahana ha lay qabto aniga hadduu iga gardaran yahana laga qabto meesha haddii tolnima jirto dowlad shuucigu hadda cadli samayn maydeen waa runayeen maantaan idin kala xudminayna jaadkooda meesha u baraxa waa saraakiishi waxay yidhahdeen yidhaye garraba waa idin dhegaysaynaa annagaa idin kala xudminayna maadaama qaraabadeenna aad tihiin waxaan idin hasheegu wuxuu u daaweeye markaasuu yidhi salliga nabigu diiday uu yidhi markaasaa la yidhahaye ka jawaab wadaag markaasaani waa been salliga nabigu ma diidani qofka diidana gaalan u aqan salaad kasta waa ku salliya salaaddan oon ku jirina waa ku salliya markaasaa la yidhi war maxaad ku tiri salligu diiday suu yidhi mawliidku diiday markaasaani maa saas u hadasha wadaadka waran mawliid markaasaani mawliidku waa dalaal waana shar waana camal shaydaan diinkan meel kama soo galo saraakiishii madaxay gacanta saartay waxay kale waxaad sheegayda waa saas waxaan idiyuu yidhi cibaada mawliid layidha ilaahay kitaabkiisa kuma soo dejiy nabi maxamedna weligiis ma maqal cibaada mawliid layidha hadday intaasu been tahay oo kelmaddaas aysan sax ahayn qur-aanka inta la soo rogo cibaado mawliid layidhaha laga keeno ama axaadiista nebi maxamed cibaado mawliid layidhaha xafladda cibaadada mawliidka laga soo rogo kama uu keeni karo waryaa ma ka keeni kartaaskaasu yidhi maya kama keeni karo markaasaan idhi saxaabadu weligood cibaada mawliid layidhaha ma maqal taabiciyaalkuna ma maqal ardadii taabiciintuna ma maqal atbaacu taabiciinna ma maqal afarta madhaboodna ma maqal gadaalaa laga sameeyey markaasaa la yidhi war yaa ninkii yaa cibaadadan bilaabay cibaadada mawliid laydhaah ee bisha rabiicul awal la dhigay xafladda weyn ayaa bilaabay suu yidhi meliku mudafara qarnigii lixaad bilaabay nabi maxamed geeridiisa lix boqoloo sano markay ka soo wareegtay uu bilaabay boqorkii wanaagga badnaa ee meliku mudafar uu yidhi ma saas ahaa markaasaa la hadduu nin fiicaanu bilaaba waryaa wadaad adigu maalo wadin maxaad u diiday markaasaan idiyuu yidhi cibaadada anugu waxaan u aqaanaa wixii nebi maxamed loo soo dhiibay aan diin u aqaan oo nebi maxamedna yidhi ilaahay ku caabuda haddii qof walba wax iska samaysanaa anna saaka salaadan bilaaba salaadaas allaahu akbar markaan ku xiranno koob iyo toban faatixa lagu akrina faatixa wax qur-aan kastoo suuradda ugu weyneed maaha haa labiiyo toban qulwallana waa lagu akraa toddoba rukuucoodna waa loo yeela sagaal sujuudoodna waa loo masujuuda wax ka qayr badan la arka maya shan ragcana waa laga dhigaa salaadaasaan barqadii tukayn hal shay maya wuxuu yidhi kelmaddu meesha iskaga rakibato waxay ahayd wuxuu yidhi waxaan yidhi waa bidco haddii qarnigii lixaad la bilaabo markaasuu yidhi bidcadaad sheegayda xay tahay yidhi meesha waxa lagu hayaa waa nabi ammaanid iyo nabiga lagu salliyo iyo sadaqa la bixiyo ee saddexdaas taa qalab uu yidhi ha ahaato bidco gadaal ha laga sameeyo laakiin meesha waxa lagu hayaa waa nabigoo la ammaana iyo nabigoo lagu sallina iyo sadaqa la bixina saddexdan qayr aan isku dalla saddexdana mid walba asal u leey oo sadaqaduna kitaabkii sunnada ku sugan tahay nabiga lagu salliyana kitaabkii sunnadu ku sugan yahay nabiga la ammaana kitaabkii sunnu ku sugan yahay war saddexdaas asalkaahoo suganaan isku dahmayo ta wakti u samayna eexaanaa lay markaasaan idhi wax yar cagta u anna salaadan wakti u samaynaya hal shay kusoo darima iga dhegayso allahu akbaraa lagu xidhana toddoba faatixa lagu akrina koob iyo toban qul wallaa lagu dara sagaal rukuucooda toddoba rukuucoodaa loo yeera sagaal sujuudooda loo yeera hal shay ku dari maaha qayrkaasaan isku daraa khayriyaan u bixinaa salaadda khayriyada waa inaad barqada ila tukataa waa shan ragce waxaa la yidhi wadaad kiyaa lagugu jeestoo la yidhi haye ma la tukayda markaasuu yidhi la tukanna markaasaan idu yidhi hal shay oo aan diinta asal uga mid ahay miyaan kusoo darisoo qayraan isku keenay maaha markaasay yidhahdeen saraakiishiina dhegayso ninki ima inaad la tukato waa inaa mawlid joojido wax ka dhexeeya ma dulmi annagu ma naqaani aalim ha laba shay wax ka dhexeeya hadda male qof walboo qayr isku dara in lala wado ha qof walboo qayr isku dara in lala wado iyo in la yidhaahdo wixii la isku dara iyo wixii la kala soo caada nabi maxamedaa dhammaystiran ee sidii nabigu la yimid ha lagu kaashado wax ka dhexeeya ma layi maxaad ku dulmine ha adiguba shay saddex shay aad isku daratay oo uu kugu diido oo kule wakadaa nabigu iskuma darin waktina uma samayna saaad ugu diidi kartaa faatixooyin laysku dara soo ma jeed taad ku diid wallahi waxay yidhahdeen inaad mawliid joojid inaad wax ka dhigto inaan la arrin salaadan ma ujeeda marka xataa qofka caamiga daacadnimada ah waa fahmi karaa shayga runta waa fahmi karaa qofka hadduu daacadiya calaa kulli xaal waxa weeyaan haddee la yidhaahdo waxbaan isku dardarnay waxa weyan yaa isku dara ku yiri yaa isku dar ku yiri dii qof walbaaba maalinta meel fariista xoogaa isku daro qof walbaaba halkee diin saxa lagu arkaa waxaa la rabaa wixii la ysku dara nabigu isku darana sidii in loo wado wixii nebigu midba meel dhigayna midba meeshii lagu wado sidaasaa diinkii marka aayaddan mawlid sheegi maydee rabbi uga baq rabbi uga baq qaala tacaalaa ilaah wuxuu yidhi quldhe nabiga suubanow ara'aytum bal iiga warramaa gaalo ma ladii kii ansala allaahu alla soo dejiyey lakum idinka uu idiin soo dejiyey min risqin xaala uu yahay risaaqad oo fa jacaltum aad ka yeesheen minhu ay bacdahu gobolka mid ah xaraaman xaaraam aad ka yeesheen wa xalaalan wa bacdahu gobol ka midana xalaalan xalaal aad ka yeesheen quldhe nabiga suubanow allaahu alle miyaa adina lakum idin fasaxay am calallaahi mase ilaahay dushiisaa taftaruuna ku been abuuranaydaan wamaa dannu ladiina wamaa muxuu yahay dannu ladiina kuwii malahooda yaftaruuna ku been abuuranaa calallaahi alla dushiisa alkadiba beena yowmalqiyaamati maalinta qiyaamaha maxay malaysanayaan inna allaaha alle laduu fadlin waa mid dheeraadsiinuu saaxiib ah calannaasi dadka korkooda dheeraad layska siiyo walaakina akarahum dadka intooda badanu laa yashkuruuna ilaahay nimcadiisa kama shukriyaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu gaalada mushrikiinta ku inkirayaa waxyaalo ay xarimeen ilaahayna xalaaleeyey iyo waxyaalo ay xalaaleeyeen ilaahayna xarimay waxayna ka mid ahayd baxaa'irta iyo sawaa'irta iyo wasaa'isha oo suuratu maa-idda aaqirkeeda ilaahay ku sheegay xoolihii ilaahay siiyey ayay waxa weeyaan qaar dhagaha ka jeexayaan markaasay magac u bixinayaan markaasay leeyihin waa xaaraam lama rara karo qaar kale magacay u bixinayaan waxay leeyihiin lama cuni karo waxa weeyaan xoolihii ilaahay siiyey ayay gabalna xalaalaynayaan gabalna xaraamtinimaynayaan ayagoon u ictimaadin oon ku tiirsan kitaab alle iyo waxay samada ka soo degin midnaba tiyaa ilaahay ku inkiray ilaa wuxuu yidhi subxaana quldhe nabiga suubano ara'aytum gaalo bal iiga warrama maa kii ansalallaahu alla soo dejiyey lakum idinka idiin soo dejiyey min risqin xaala uu yahay risqina uu alla idiin soo dejiyey anzala caa'ibta ka xadfana laga xaalaynaya anzalahu min risqin risqi xaal uu yahayna alla uu soo dejiyey oo fa jacaltum aad ka yeesheen minhu ay bacdahu gabal ka mida minta tabciidiya gabal ka mida aad ka dhigteen xaraaman xaaraan wa xalaalan wa bacdahuna xalaalan gabalna aad xalaal ka dhigteen ka warrama gaalo qul waxaa tira nabiga suubanow allaahu alle miyaa adina lakum idiin fasaxay sharcigaas markaad dejinaydeen ma alla idiin fasaxay oo kitaabka allaad ku haydaan waxii soo degayaa ku sugnaaday waxaas waa xalaal waxaas waa xaaraam ma alla idiin idmay inaad xaalaydaan oo xarrimtaan am amase calallaahi ilaahay korkiisaa taftaruna ku been abuuranayda mase iyadoon ilaahay xalaalayn ilaahayna xarimin aad idinku iska leediin waa xalaal waana xaaraam labadaas wax ka dhexeeya male wuxuu yidhi xaafid ibnu kasiir waqad ankara allaahu tacaalaa ilaahay aayaddan wuxuu ku inkiraa calaa man xarama ma axla allah qofkii xaaraam weeye yidhaahda wax ilaahay xalaaleeyey aw axalla maa xarama amase waxa weeyaan yidhaahda waa xalaal wax ilaahay xaaraamtinimeeyey bimujaradi alaaraa'i waalahwaa waxa uu ku xalaalaynaa ama uu ku xarrimaana waa ra'yi kaliya waa ra'yi kaliya iyo aragti ra'yiyaal iyo hawo naftooda waxaan jeclaatay waa xalaalay leeyihin naftooda waxaan nabcaatay waa xaaraamay leeyihin allatii laa mustanada laha walaa daliila calayha wax daliil ah oy u haystaanna ma jiro cid kasta oo sidaas yeesha aa ilaahay weyna inkiraya cid kasta oo waxaalayda ayadoon kitaab alle iyo sunno ku hayn cid kastoo waxarrimta ayadoon kitaab alle iyo sunno ku hayn aa ilaahay inkira uma tawa'adahum calaa daalika kadibna ilaahay waa u gooddi yowma alqiyaama maalinta qiyaamuhu ugu gooddiye oo ilaah wuxuu yidhi wamaa dannu ladiina kuwii maxay malaysanayaan wamaa muxuu yahay dannu ladiina kuwii malahooda yaftaruuna cala allaahi ilaahay dushiisa ku been abuuranaa alkadiba beenta yowmaalqiyaamati maalinta qiyaamaha ay malaysanayaan maxay malaynayaan maalinka qiyaamaha marka rabbi la horgeeyo in rabbi ku samayn doono maxay malaynayaan dadkii ilaahay ku been abuurtay oo xalaaleeyey waxaan alla xalaalayn oo xaaraamtinimeeyey waxaan alla xaaraamtinimayn oo jideeyey sharci aan alla jirayn dadkaasu maxay malaysanayaan maalinka ilaahay hortagaan dulli iyo cadaab allay malaysanayaan soo ma waxa weeyaan dhammaan cid kasta qolooyinka sharci-dejinta ee baarlamaanada waxa weeyaan aayaddaas waa inay xasuustaan oo maanta way iska fududahay naftuna waa ugu sheekaynaydaa qofka dhaqaalahaaga yarkaa jeebka gasho kursigaagaasna ilaasho naftu waa ugu sheekayn laakiin waa inay soo xasuustaan wamaa dannu aladiina yaftaruuna cala allaahi alkadiba yowma alqiyaama maxay malaysanayaan dadkii ilaahay kunbeen abuurtay maalinka ilaahay la hortago waa inay soo xasuustaan aayaddaas waa inay soo xasuustaan qof kastoo baarlamaankaa kan qaraabada loohu waa inuu gaarsiiyo waa inuu gaarsiiyo qofkaas isyaqaaniin la xidhiiri kara waa inuu gaarsiiyo oo uu yidhaahdo war aayaddaas berri qiyaama maxaad ka samac mareen maxaad aayaddaas ilaahay markaad hor tagto maxaad aayaddaas ka dhihi doontaa yaa maxaad malaysanaydaa haddaad xalaalaydo wax ilaahay xarrimay haddaad xarrimto wax ilaahay xalaaleeyey weliba ilaahayna aad ku been abuurato maxaa yeele dastuurka ku qoran waddanka laleeya waddanka loo dejiyey waxaa ku qoran waxaa laga soo qaatay kitaabka alle iyo sunnada nabiga shareecada islaamkaana asal u ah saasaa ku qoran shareecadaa asal u ah inta lagu qoro bog kastana bismillahi raxman raxiima looga qoro markaasaa waxaa ku qoran gaalnimo oo cad ah ku qoran oo lagu jidaynayo oo lagu jideeyo oo lagu sharciyeynayo waxaa ku qoran waxyaalahan gaalnimo ahayn laakiin xaaraan ah aa ku qoran gaalnimona waa ku qoranta waxaana ku qoran in kitaabkii sunnada asal ay u yihiin oo sharciga islaamka asal u yihin iftiraa ka weyn miyaa jira ma jiro wax iftiraa ah iyo been abuur ilaahay lagu been abuurto ka weyn ma jiro waa nuuca laydhaha tabdiilka ee culammada muslimiintu ijmaaca ku yihiin gaalnimo inay tahay ee laba culmo weligeesa is isku khilaafan qofku hadduu shay xaaraama sameeyo laakiin uu yidhaa xaaraam weeye haddaan shaygaasu gaalnimo ahayn gaaloobi ma ila xaaraam aan gaalnimo ka sokeeyaa jirta maalan waa zinaysta qof ama wuxuu yidhi waa zinaysana waan ogahay inay xaaraamtuu leey oo ilahay iga xarimay gaal wey lama dhihi karo qofkaas laakiin hadduu yidhahda gaalnimo zinadu waa bannaantahay hadduu yidhaahdo zinadu waa bannaantahay hadduu yidhaahdo waana diinka allo allaa ogolaaday laba culmaha weligiis ku khilaafma inuu gaalyo hadduu israo yuusan zinaysan weligiis weligiis yuusan zinaysan wuxuuhi zina waa bannaan tahay diinka allaana ku sugan tahay ilaahay baa jireeyey uu leey culamada muslimiintu is weligood laba isuma khilaaf inuu gaal iyo qofka marka shay xaaraan ah qofku inuu inta jideeyo haddana ilaahay diintiisa u nisbeeyo aliftiraau cala allah waa dembi ilaah laga galo dembiga ugu weyn wey waa dembi ilaahay laga galo dembiga ugu weyn marka war qofku adduunya waa afar beri dhaqalaalkeeduna waa afar beri kursiguna waa afar beri ee waa inaad ku xisantantaa ilahay hortiisa waxaad kala kulminayaa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi inna allaaha alle laduu fadlin dheeraadsiin midu saaxiiba wey calannaasi dadka dheeraad layska siiyo fadaa'il dheeraad ah in dadka la siiyo rabbi waa midka u saaxiibka ah maxaa loola jeedaa fadligaas ibnu jariir dabari wuxuu yidhi fii tarkihi mucaajalatan bilcuquubati fi dunyaa waxa weeyaan fadliga weyn ee ilaah u galay ayagoo dembigii sameeyey uu ilaahay uusan cuquubadii adduunka ku soo dedejin oo loo caqli celina fiiri dembigii waa sameeyeen waxaan alla xalaalaynay xalaaleeyeen waxaan alla xaaraamtinimaynay xaaraamtinimeeyeen sharci aan ilaahay idminay dejiyeen dembigii ay cadaabka ku muda lahaayeen waa sameeyeen haddana alla waa u caqli celinaahe cadaabkii kuma soo dedejin waxaa la leeyahay war ilaahay ka cabsada war maxaad sugaydaan war haddaad ilaahay hor tagtaan maxaad la kulmi doontaan aa la leeyahay ilaahay fadligiisa taasaa ka mid wuxuu yidhi xaafid ibnu kasiir waxaa kala suurtagala fadligan in lagu fasiro loola jeedo fii maa abaaxa lahu mimaa khalaqahu min almanaafici fi dunyaa walam yuxarim calayhim waxaa ka mid ah fadliga ilaahay dadka u galay waxyaalaha uu u abuuray dadka oo manaaficda adduunka ah walam yuxarim calayhim uusan kana xaaraamtinimayn ilaa maa huwa daarun lahum fii dunyaahum ow diinihim weligiis ilaahay ma xaaraamtimayn waxyaalaha manaaficdaa laba shay waxaan ahayn laba shay bisa ilaahay xarima shay waa shayga adduunyada dhibaya waxa dadkaba dhibaya naftooda dhibaya maalkooda dhibaya caqliga dhibaya cirdiga dhibaya ilaahay waa xaaraamtinimeeya wixii dadka dhibaya waxaa kaloo ilaahay xarimaa wixii nafta wixii diinta dhibaya nacfi adduunbaha laga helo laakiin shaygu hadduu diinta dhib ku yahay ilaahay waa xarimaa labadaas bisa ilaahay ka xarima marka waa fadli ilaahay ilaahay inta manaaficda noo abuuray uu haddana noo xalaaleeyey waa fadli ilaahay oo weyn weyn walaakina aktarahum dadka intooda badano laa yashkuruuna kama shukriya ee wixii ilaahay xalaaleeyey xarrimayaan oo nicamta allah naftoodiiyay cidhiidinayaan shaqo aan loo dirsanayn gabalna xalaal ka dhigayaan gabalna xaaraam ka dhigayaan wuxuu yidhi xaafid ibnu kasiir wa haadaa qad waqaca fiihi almushrikuun dembigan waa dembigii gaaladii hore ku dhacee oo mushrikiinta ahaa oo waa maxay fii maa sharacuuhu lianfusihim sharciyay u dejiyeen naftooda taasay ku dhaceen gaaladii hore sharcan ilaahay idmin weyn wa ahlulkitaab yahuud iyo nasaarana dembigan waa ku dhaceen yahuud iyo nasaara waa maraykan iyo reer galbeed oo dhan waa ku dhaceen dembigan fii mabtadacuuhu fii diinihim bidacda ay diintoodii ku soo dareen ay kula dhaceen ilaa qofka bidcada la yimid waa musharic waa sharci dejiye waa sharci dejiye wuxuu dejinayaa sharcan ilahay u fasixin mawliidka xadrada tacsida waxa loo yaqaan dhammaan cibaadooyinka tacsida sharciga maaha ee waxaan ka sheegayaa ma'tamka xafladaha waaweyn oo dadku marka dhintaan xoolaha laga dabaqaada soo ma jeedid dhammaan cibaadooyinka aan ilaahay jireyn nabigu uusan fasixin sala allahu calayhi wasalam ee dadku ay sameeyeen waa sharci dejin dalaal waa sharcu maa insala allah biha min suldaan waa sharci dejin waana dalaal waana la dhinactan ilaahay lala dhinactamay oo la garab orday oo aan sharcigiisii iyo diinkiisii lagu gaabsanay la garab maray qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wamaa takuunu ahaameydid nabiga suubanow fii sha'nin arrin dhexdiis ahaameydid wamaa tatluu aqrimaydid minhu min ajli sha'ni sha'nigaas dartiis min qur'aanin qur'aan aqrimaydid walaa tacmaluuna ma samaydaan min camalin camal ma samaydaan ilaa kunnaa xaalo aan ahaanay ma ahane shuhuudan kuwii arkaa calaykum korkiinna id waqti ayaan arkaynahu ilaah yidhi tufiiduuna aad dhex gelaydaan fiihi fil camali camalkaas wamaa yacsubu kama qarsoona can rabbika rabbiga min midqaali darratin dhuurcase qadarkeed midqaalu darrahaasoo fil ardi dhulka korkiisa ku sugan walaa fi samaa'i samada wax ku sugan walaa asqara mid ka yar ma jiro min daalika midqaalu darraha walaa akbara mid ka weynna ma jiro ilaa fii kitaabin kitaab dhexdiisuu ku sugnaaday kitaabkaasoo mubiinin bayinan cad allah subxaanahu wa tacaala aayaddan wuxuu nooga warramayaa cilmigiisa siduu u ballaaran yahay inuu og yahay makhluuqaadka dhammaantood nebigiisuu ilaah og yahay sala allahu calay wasalam axwaashiisa iyo xaaladihiisa iyo dhammaan makhluuqaadka axwaashooda ummadda nabiga axwaashooda wax kasta saacad kasta waqti kasta ilbiriqsi kasta ilaahay waa ogyahy wax ka qarsoon male nabigiisa xaalkiisa ummaddiisa xaalkooda khalqigoo dhan xaalkooda wax ka qarsoon ha yaraadeen ha badnaadeen cirkaa ku sugnaadeen dhulkaa ku sugnaadeen ma jiro cilmiga ilahay suu ballaaranya aayaddu ka hadlayda qaala tacala ilah wuxuu yidhi wamaa takuunu ahaameydid fii sha'nin arrin dhexdiis nabiga subanow arrinkaas uqraba ha ahaado waa nakira fii siyaaqi nafyi waa nakira fii siyaaqi nafyi ayu shani waxun arrin ah ood ku dhex sugantay ma jirto ilaa waa ku arkaynaa wamaa takuunu ahamaydid fii shaanin arrin dhexdiis wamaa tatluu akrimaydid minhu min ajli sha'ni sha'niga dartiis min qur'aanin qur-aan ka soo degay arrinaad ku dhex jirtaa arrintaas qur-aan ku saabsanaad akrineen taasuna ma dhacdo walaa tacmaluuna ma samaydaan fiiri nabigoo mufrad ah laga hadlaaya takuunu tatluu waxay ku tusaydaan nabiga marka lala khidaabayo lafdiga khaaskaa ee nabiga lagula khidaabayo xukunkiisu uma doro inuu shamlinayo taasay ku tusaydaan waana qaacidadii horey aan u soo sheegnay alkhidaabu alkhaasu lafduhu binnabiyi sala allahu calay wasalam khidaabka lafdigiisu nabiga khaas ku yahay yashmulu xukmuhu jamiica alumma xukunkiisu wuxuu shamlinayaa ummadoo dhan ayuu ku dhacaya marka marka la leeyahay wax ma akrayni arrin kuma dhex sugnid ummadoo dhanna waa la mid saasaa loola jeeda markaasaa jamci la muujiyey macnahaasna qaacidadaasna horaan u soo sheegnay suuradaan ku soo sheegnay aayadaanse ku soo sheegnay jazaakum allahu khayr saas weeye ragga xasuusta ardadaa oo qawaacidkaas meel ku qortay suuratu laxsaab bilowgeedan kusoo sheegay saas weeyaan suuratu ruumna waa kusoo sheegna ayadana dafcu ihaami litraab canaayi kitaab maxamed alamiinu shinqiidine maa ku sheegay suuratu ruum markuu joogo adwa suuratu dalaaq bilowgeedana waa kusoo sheegnay ayadana saas weeye suuratu dalaaq bilowgeed saddexdaas meelood aan kusoo sheegnay waxa weeyaan dafcu ihaam ilitraaqka suuratu ruumu ku sheegaya ya fa aqim wajhaka markuu ka hadlayo waxa weeyaan adwaa'u lbayaankana suuratu laxsaab bilowgeeduu ku sheegaya isaguna labada kitaabba maxamed almiir shinqidi islaami wamaa takuunu ahaameydin nabiga subanow fii sha'nin arrin dhexdiis wamaa tatluu aqrimaydid minhum min ajli sha'ni arrinkaas aad ku dhex jirto dartiis qur'aanan qur'aan uma akridid walaa tacmaluuna adiga iyo ummadaaduba ma samaydaan min camali fiiri marka horeba inay ummaddu meesha ku jirto saasaa loo fahma jamaca laga dhig marka alkhidaab alkhaasu lafduhu binnabiyi sala allahu calayh wasalam yacumu wa yashmulu xukmuhu bilumma ama jamiica alumma waa saas walaa tacmaluuna ma samaydaan nabi maxamed iyo ummaddiisii oo min camalin camal min camalin camal iyo shaqo ma samaydaan ilaa kunnaa xaalo aan ahaanay mahanay shuhuudda kuu arkayo daalacana calaykum korkiinna wax kastood ku sugantiin allaynu daalacnay intaas qofku hadduu rumeeyo macaasida oo dhan inuu ka taga waa u fuudaanayda daacaadka in u degdegana u fuuda sababtoo ah hadday qalbigaaga intaan ku sharacsan tahay daqiiqad kasta shaqo kastood qabanaydo rabbigii ku abuurtoo kaa awoodda badnaayaa ku daalacanaya oo haddaad xumaan ku samaydana kuu ciqaabaya haddaad wanaag ku samaydana kaa abaalmarinaya intaas waxaa la rabaa laxdo kasta qalbigaaga inay ku jirto daqiiqad kasta waa inay qalbigaaga aysan ka bixin markay naftaadu macaasi samay fogto waa in intaanu ku soo dhacdo rabbigii abuuray ee ka awoodda weyna inuu daalacanayo markay daacaadka ka gaabi tegtana waa in intaanu ku soo dhacdo id waqti ayaan inin daalacanaynaa oo aan arkaynaa tufiiduuna aad dhex gelaydaan fiihi filcamali camalka ay camalka dhex gelaydaan oo aad wax samaynaydaan waxa weeyaan waa ku arkay waa inu daalacanayna saacadda aad daalimka tahay ee aad qofkan dulminaydo amaad dilaydo amaad dhacaydo amaad khiyaanaydo daalac waa inaad soo xasuusata ilahay inuu kugu daalacanayo kaa awood badan yahay uuna kugu abaalmari karo waa inaad soo xasuusataa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wamaa yacsubu kama qarsoona can rabbika rabbiga min mihqaali darratin dhuuracase qadarkeed kama qarsoona mihqaalu darraxaasoo fil ardi dhulka korkiisa ku sugan dhuuracase qadarkeed wax la-eg ee dhulka ka sugan alla kama qarsoona walaa fi samaa samada mid ku suganuna ilaahay kama qarsoona walaa asqara laadan dhamma naafiyatun jinsa ka dhigo marka qabarkiina ilaa fii kitaabin ka dhig walaa asqara shay ka yar ma jiro min daalika midqaalu darraha walaa akbara shay ka weynna ma jiro min daalika midqaalu darraha ilaa fii kitaabin kitaabu ku sugnaaday kitaabkaasoo mubiinin bayinin cad waa loox maxfuudka wax walba loox maxfuudka ay ku qoran yihiin qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi alaa baraaruga inna wliyaa allah ilaahay owliyadiisa laa khawfun wax cabsi ah calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum owliyada ilaahayna ma ahan yaxsanuuna kuwa murugoonaa hum owliyada alla soo qadaro alladiina waa kuwa aamanuu xaqa rumeeyey oo wa kaanuu ahaadeen yattaquuna kuwa alla ka baqa lahum owliyada ilaahay waxaa u sugnaatay albushraa bishaaro fil xayaati noloshii dhexdeeda loogu bishaareeyo noloshii addunya ee dhoweed wa fil aakhirati aakhira dhexdeeda loogu bishaareeyo laa tabdiila bedelid likelimaatilahi kelimooyinka ilahay uma sugnaanin daalika kaas la soo sheegay huwa alfawsu waa liibaan liibaantaasoo alcadiimu weyn allah subxaana wa tacaala wuxuu noogu sheegayaa aayaadkan awliye inuu leeyahay wuxuu kaloo noo sheegayaa awliyadaasu tilmaamaha ay leedahay wuxuu kaloo noo sheegayaa awliyadaas abaalka ay leedahay wuxuu kaloo noo sheegayaa waxa alla sheegayaa waa biyo kama dhibcaan siduu u sheegaya wax walba u dhacaya wax iska beddelayana mara waa afar misalo muhiim qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi alaa baraaruga inna wliyaa allah ilaahay awliyadiisa ilaahay awliyadiisa laa khawfun wax cabsi ah calayhim korkooda ma ahaanin fii maa yastaqbiluuna min ahwaali alqiyaama marka naftu ka dhacdo waxa ka horreeya ee ay qaabilayaan ee shidooyinka iyo dhibaatooyinka qiyaamaha ah wax murugo ah korkooda kama ahaanin wax murugo ah korkooda ma ahaanin sidaas weeyaan sidaas weeye ibnu jariir dabari wuxuu yidhi alaa ina awliya alla markii jira alaa ina ansaar allah awliyada alluu fasira alaa ina ansaar allah dadka ilaahay u gargaara oo qowlkooda diinta alle ugu gargaara afkooda diinka alle ugu gargaara adimadooda diinta alle ugu gargaara caqligooda diinta alle ugu gargaara cilmigooda diinta alle ugu gargaara maalkooda diinta alle ugu gargaara dadka ansaarta allah ee awooddooda awoodaha ilaahay milki siiyey ee caqliga leh ee afka leh ee cilmiga leh ee hantida leh ee xoogga leh ee awoodda leh dadka awooddooda ilaah diintiisa ugu gargaara laa khawfun calayhim waa dadkaasu waxa ilaahay ka hadlaya oo awliyada alle marka awliyada alle ma ka mid tahay mise kama mid isfiiri marka awliyada alle waa ansaarta alle awliyada alle alle u gargaaraa afkiisa intuu awood ugu gargaaraa cilmigiisa intuu awood ugu gargaaraa xoolihiisa intuu awood ugu gargaaraa awooddiisa ila intuu awood ugu gargaaraa awoodda ilaahay wuxuu makaniyey wuxuu ugu nusraynaa alle in ilaahay diintiisu kor noqdo kufriga iyo dalaalka iyo macaasida iyo fisaadkuna baafo saasuu ka shaqeeya inta awooda ilaahay geliyo dhan uga shaqeeya inta awood alla geliya waxaan alla gelin alla uma hayso lagumana addoonsan soo uma jeedin marka dadka noocaas ah laa khawfun wax cabsiya calayhim korkooda ma ahaanin aakhiro markay tagaan aakhiro markay tagaan ciqaabkii allay ka ammaan noqonayaan oy ka badbaadayaan walaa hum mana ahaanin yaxsanuuna kuwa murugoonaya oo tiraanyoonaya maxaa loola jeedaa kuwa murgeeya calaa maa waran fidunya adduunyada waxay uga soo tageen kama murgayeen kama murgayeen carruurtoodii ehelkoodii ilaahay baa u xifdinaya subxaana wa tacaala ilaahay weynaa aa u xifdinaya ilaahay baa u xifdinaya subxaana wa tacaala soo ma jeedin marka waxa weeyaan kama murgayaan waxay ka soo tageen adduunyo ka soo tageen awliyadii ilahaya marka fasiray fiir waa kana ilaah wuxu uhi subxaana alladiina aamanuu hum awliyada la sheegayaa alladiina waa dadka aamanuu xaqa rumeeyey oo wa kaanuu ahaadeen yattaquuna kuwa alla ka baqa taqwana macnaheedu waa imtihaalu alawaamir waijtinaabu nawaahi awaamirta alle inaad fulido waxa alla kaa reebana aad ka joogto ka far asalka taqwaduna waa kaasa marka awliyada ilaahay waxay tahay waa dad qalbiga ilaahay ka rumeeyey ilaahay buu rumaysan yahay rasuulkuu rumaysan yahay sala allahu calay wasalam kitaabkiisuu rumaysan yahy malaa'igtuu rumaysan yahy qiyaamuhuu rumaysan yahy jannada iyo naartuu rumaysan yahy haddana iimaana qalbiga iiga jira kuma gaabsane xagga daahirkana ilaahay u hoggaansan yahy wixii alla amray waa u degdegaa naftiisa wixii ilaahay ka reebayna waa ka joogaa waa xaaraam mar haddii laydhaha waa ka celinaa naftiisa waa kuwaas awliyada ilaah wuxuu ihi xaafid ibnu kaiir yukhbiru tacaala ana wliyaaa alla wuxuu sheegay in awliyadiisu hum aladiina aamanuu ay yihiin kuwa asaga rumeeyey oo xaqa rumeeyey wa kaanuu yattaquuna isna ilaaliyo xumaanta iska ilaaliya kamaa fasarahum rabbuhum waa sida rabbigood ku fasiray fa kullu man kaana taqiyan kaana lilaahi weliya qof kastoo alla ka baqaa waa weli ilaahay qof kasta oo rabbi ka baqaa waa weli ilaahay sidaasaa rabbulcaalamiin noo caddi qof kastoo rabbi ka baqa oo ilaahay rumaysan oo iimaaninta qalbigiisa galay rabbi ka baqa weli ilaahay wey say u kala karaamo badan yihiin inna akramakum cinda allaahi adqaakum waxay u kala karaamo badan yihin siday u alla ka cabsi badan yihin oo sidaas wey idan marka waa inaad garato weli ilaahay haddaad maqasho macnaheeda ma ahan nin hulku jir ah oo shan jaakadood loo geliyo madaxa duug weyn loo saaro dallad lagu horsido keliya maaha waxa weeyaan dharba maba ahanba labis iyo qaab loo socda iyo midna maaha awliyada ilaahay calaamad afar xaboo meelo ku jirtana maaha awliyada ilaahay waxa weeyaan kullu man kaana mu'minan taqiyan kaana weliyan lilah qof kastoo ilaahay rumaysan kana baqa waa weli ilaahay rag ha ahaado dumar ha ahaado reer magaal reer baadiyo shacab dowlad muslim ah kulligood waxa weeyaan midka madaxda iyo midka shacabka qof kastoo alla ka baqa waa weli ilaahay waa kuwaas awliyada ilaahay soo ma jeedi waa awliye ilaah marka afar xaboo meel ku jirta maaha waa inaad garata calaamadda lagu yaqaana waa calaamaddaas alla sheegay awliyada ilaah laguma yaqaana waa buubta imaam shaafici taasuu ka digaya suuratulbaqara markaan taagno insha allahu xaafidna kasiirka masalada imaam shaafici ka sheegaya in arki doona haddii ilaahay noo noo ogolaado subxaana wa tacaala soo ma jeedi hadaad aragto nin badda iska dhex lugayna badda korkeed lugayna xataa caguur ka qoyi maayaan hawadaanna waa iska haaga oo ku leeya xakaa u socotay xajkii ayaad raacin jubba weligayba ma raacin hawada mara ka iska dhaqaaja ada u jeeda halkaanu mara waa weligaah miyaad leeda maya calaamadahaasoo dhan ilaah iyo rasuul nooma sheegin mana dhihin awliye alle ku gar wuxuu leeyahay maya weli alle loo oqoonsamaa laguna kadsoonima kitaabka alle sunnada lagu miisaama duu kitaabka alle iyo sunnada ku toosan yahay hadduu haadiya haddii kale waa weli ilaah maxaa ilahi waa karaamayn karaa hadduu kitaabka alle iyo sunnada khilaafo shaydaana ku sidaan leeha waxaad buubaa mogtaha waxaad buubaa un awliya ilaahay miyaoda tukahaya keligta waa buubaa meeshaad ku aragtaa ku dilaa nabigu yidhi sala allah alay slam waana buubaa sama waa haagaa marka waxa weeye waxa weye waa un haaday iyo waa buubay maahan calaamad weli lagu yaqaan calaamado adugu ha samaynin jeebkaaga awliyada alle tanaa lagu yaqaan alla sheega middeeda kale fiir bal inta ilaahay awliyadiisa la tilmaamayo hal mar kuma jirto tilmaamaha awliyada ilahay koonka inay wax ka maamusho inay koonka maamusho roobkay keenaan ilmahay bixiyaan caafimaadbay keenaan cudurkay celiyaan kuma jirto kuma jirto tasarufka koonka allah iskale lagu leeyay qur-aanku intaasuu ku celcelinaa alla kaliya iskale koonka taasuu qur-aanku ku celceliyay awliyana waxba lama maamusho waa addoommo asagu leeyay soo ma jeedin marka awliyada ilaahay calaamadahooda garo alla iyo kitaabkiisana ka baro alle kitaabkiisa ka baro sunnada nabiga ka baro ahlucilmiga kitaabkii sunnada fahmay ka baro ha ka barin quraafada cabdullahi mascuud wuxuu yidhi iyo in cabdullaahi bn cabbaas iyo in badanoo salafka ka mid a awliyaa-ullah alladiina idaa ru'uu dukira allah waxaa lagu yaqaan awliyada alle waa dadka marka la arko ilahay lasoo xasuusto waa kuwaas awliyada ilahay qofka markaad aragto cabsida ilaahay aad xasuusato wanaagga aad xasuusato qofka alla la soo xasuusa marka larko waa kuwaas awliyada ilah saas yihahdeen salaf xadiiana kuwa suganba saas war fiiri sunnadu sidayna baraya yaa xadiiaba ku sugan oo waxa weye saciid ibnu jubayr cabdullahi ibni cabbaas wuxuu ka wariyey cabdullahi ibni cabbaas inuu yidhi ninaa rasuulka weydiiyey sala allahu calay wasalam oo yidhi man wliyaa-ullah yaa waaye awliyada ilaahay qaala wuxuu yidhi nabigu aladiina idaa ru'uu dukira allah waa dadka markaad aragto la joogto ilaahay aad xasuusanayso cabsidiisa waa kuways awliyada ilahay ma ka midta mise kama mid ilaa dadka gabanka u timaado xanta iyo beenta iyo nacaybka iyo xasadka iyo sharta ayaad soo xasuusanayda qofna markaad u timaaddo ilaahay weyna iyo diinkiisa iyo cabsidiisaad soo xasuusanayda dadku waa labadaas idan adugu ma waxaad ka mid tahay walaal dadka marka la arko ilaahay la soo xasuusto mase waxaad ka mid tahay dadka sharta lasoo xasuusto marka la awliyada ilaahay saasaa nabi maxamedna u tilmaamay sala allahu alay wasalam waxaa laga bartaa tilmaantoodana waa kitaabkii sunnada marka qur-aankii sunnadu tilmaan sheegaan haddaad ku sifaysan tahay waana lagu dheganaada ilaahayna waa looga shukriya hadday kaa maqan tahana waa layska doondoonaa ilaa aad gaarto maxaa yeele adoon lahayn haddii mawdku ku yimaado waa ayaanbada adoon sifadaas lahayn haddii mawdku kuu yimaado waad qasaarta waa ad qasaarta awliyada ilahi waa sidaas xadiidkaasna waa xadiid saxiixa waxa weeyaan bazaar musnadkiisa ayuu ku wariyey ahlucilmiguna waa qawiyeeyeen sheekh naasirdiin albani silsilatu axaadiisi saxiixa kun iyo lix boqol afartan iyo lix raqamka ah ayuu ku saxiixina saxiix jaamic saqiirkana ku yahay marka awliyada ilahi waa saas ilah wuxuu yidhi subxaana lahum awliyada ilaahi waxaa u sugnaaday albishra albushraa bishaaro lahum awliyada ilaahi waxaa u sugnaatay albushraa bishaaro filxayaati nolosha dhexdeeda loogu bishaareeyo nolosha adduunya nolosha adduunyada bishaaray ku leeyihin maxaa loola jeedaa bishaaradaas nolosha adduunyada dhexdeeda bishaaray ku leeyihin bishaaradaas waxaa ka mid ah sida nebi maxamed uu yidhi sala allahu calay wasalam xadiiska abidardaa ee imaam axmed musnadkiisa uu ku wariyey xadiis saxiixoo haabitna ah nabigu wuxuu yidhi alru'ya asaalixatu yaraaha lmuslimu aw turaa lahu bishaarada adduunka lagu siinaa waxaa ka mid ah ru'yo saalixa inuu ku ru'yoodo asaga ama qof kale ugu ru'yoodo asaga taasaa bishaarada ka mid a qof ru'yo saalixa waxa weeyaan qayr daacaad janno qayraad asagoo samaynaa janno alle helaa alla raalli ka noqday cadaab ka badbaaday qayraad inaad adugu ku ru'yooto ama qof kale kuugu ru'yoodo taasaa ru'yada saalixadaaha ka mid a adduunka bishaare alla u soo dedejiyo wey ama adaa ku ruyo ama qof kalaa kugu ruyo taas waa mid labo waxaa kaloo soo gelaya daacaadu samaynaya markaasaa dadka mu'miniinta ah oo dhan jeclaanaya waxay ka mid tahay bishaarada adduunka loo soo dedejiye taasay ka mid tahay saasay ka mid tahay abudar radia allaahu tacaala canh wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam yaa rasuula allah alrajulu yacmalu alcamala fayaxmaduhu annaasu calayh wayafnuuna calayh qofaa acmaal saalixaa samaynaa markaasaa dadku ku ammaanayaa waa ku mahdinayaa kowa macnaha mabriyaa mise ma aha faqaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam tilka caajilu bushra almu'min taasu waa bishaarada teedii soo degdegtay muuminka loo bishaaraynayo waxa weeyaan in dadka mu'miniinta ee alla ka cabsigale ay jeclaadaan ilaa waa shuhadaaullaahi cala alardi welidaa sidaas daraaddeeda nabiga sala allahu calayh wasalam janaasa la soo marsiiyey dadku qayray ku ammaaneen nabigu wuxuu ihi wajabad markii la weydiiyana wuxuu ku fasiray janna u waajibto markhaatiyaalatay dhulka jooga marka dadka wanwanaagsan ee tawxiidka iyo sunnada wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar dadka la leeyahay waa shuhadaaullahi cala alardi waa dadkii nabigu la hadlaayo kale saxaabada waa saxaabadii iyo dadka manhajkoodii ku socda ee laba milyan oo bidcoolayaala ama faasiqiin ah hadday yidhahdaan waa ahlujanna waxba kuma gasho maxaa markhaatiya ayagu maba ahan markhaatina ma galaan fusaqo wey marka dadka wanaagsan ee manhajkii nabiga iyo saxaabada ku sugan hadday ku jeclaadaan qayr kugu ammaanaan waa bishaaro soo degdegto adduunka laakiin gaalada hadday ku jeclaadaan faasiqiinta bidcoolayaal waxba kuma gasho qiimana male taasaa ka mid a marka bishaarada adduunyada bishaarada adduunyataas ka mid a xaafis ibnu kasiir wuxuu yidhi waxaa kale la yidhi bishaarada wax ka mid a waxa weye naftu markay ka dhacaydo malaa'iga u imaanee markaasay janno iyo dembidaaf ugu bishaarayna malaa'iga u imaanee markaasa iyadoo nafti weli ka dhicin adduunka u joogay dembidhaaf iyo janno ugu bishaaraynay sida suuratu fusila ilaahay ku sheegay ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika allaa takhaafuu walaa taxzanuu wa abshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun marka taas weeye saddexda qowlba waa saxiix weeye lahum waxaa u sugnaaday awliyada alleh albushraa bishaaro fi dunyaa adduunyada dhexdeeda loogu bishaareeyo wa fil caaqirati loogu bishaareey caaqirana waa janna waxa loogu bishaarayna taas qur-aanka meelo badan ku caddeeyey sidaa rabulcaalamiin uu yidhi yowma tara almu'miniina waalmu'minaat yascaa nuuruhum bayna aydiihim wa biaymaanihim bushraakum alyowma jannaatun tajri waxaa laleeyahay bishaaradiinnu maanta waa jannooyin beerageeda la weeye oo webiyal hoos qulqulayaan marka aakhiro bishaarada ah waxa weeyaan waa jannada loogu bishaarayna qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi laa tabdiila bedelid likelimaatillaahi ilaahay kelimooyinkiisa uma sugnaanin daalika kaasaana huwa alfawsu liibaan ah liibaantaasu alcadiimu weyn wax bedeli kara kelimooyinka ilaahay ma jiraan macnaheeda waxay tahay arrintan aayaadka ilaahay lagu sheegay awliyada alle waxaa loo sheegay inaysan hadhow baqayn mustaqbalka aakhiro inaysan murgi doonin waxaa loo sheegay bishaaro adduun waxaa loo sheegay bishaaro aakhiro arrimahaas waa ballanqaad ilaahay wax ka bedelmaaya male saasay u dhacayaan laa tabdiila wax bedelida uma sugnaan likelimaat ilahi waa ballanqaad ilaahay sidaasayna u dhacayaan daalika kaasu huwa alfawsu waa liibaan liibaantaasu alcadiimu weyn qof ilaahay weli ka dhigay ee ilaahay dariiqiisa waafajiyey waa liibaan ilaahay ha nagu daro والله سبحانه وتعالى علم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد